waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali asalaamu calaykum magacayga waxaa la yidhahdaa axmed qaahira waxaan kasoo hadlayaa magaalada melbourne australia midda koowaad waxaan jeclahay inaan idhahdo inaa lillahi wainaa ilaahi raajicuun ummaddii ku geeriyootay muqdisho inuu ilaahay u naxariisto inta ahaa dhaawacana ilaahay caafimaad siiyo munaasabadda sanadka cusub waxaan rajaynayaa insha allah sanadkan sanadkiisa kale ummadda muslimiinta jamiican iyagoo sidaa si ka fiican ayaan u rajaynayaa khaasadan waddankeena soomaaliya ayaan ayaan si khaas ugu rajaynayaa inuu ilaahay noo barakeeyo xaggana waxaan ka salaamayaa familigayga dhammaantood kuley sanad wanaagsan kuley soomaalida maaragtay meeshay joogaanba marka ilaahay waxaan rajeynayaa sanadkan inuu naga dhigo sanad kheyr qaba laakiin muhiimadda meesha jirta hadda waxay tahay soomaaliya waxyaalo maaragtay intii soddon intii soddon iyo dhowr sano hadda waxaan ku jirnaa dhibaatooyin fara badan laakiin sanadihii ugu dambeeya waxaad moodaa in maaragtay shucuurta iyo niyadda dadka isbedelayso oo qadiyaddii inay inay maaragtay qadiyadda dadka soomaalinimada inay soo badinayso laakiin macnaha marmar qaarkood waxaa umalaynaysaa maaragtay taas laftiga inay gadaal usii dhacaysa laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa sanadkan labada kun iyo labaatanka inuu nooga dhigo sanad kheyr qabo oo waddanku horu maro oo bulshadeena soomaaliya meel kastay joogtaan ay gacmaha isqabsadaan ay maaragtay farxad iyo guul maaragtay ilaahay noogu dhameeyo two thousand twenty maaragtay hadda kolley se u eg tahay toban sano cusubaa bilaabanaysa maaragtay mar walba oo two thousand nineteen la gaaro twenty la gaaro toban sano cusubaan tobankan sano soo socda ilaahay toban sano oo kheyr qabto maaragtay oo soomaaliya ay noqoto tii ugu fiicneed maaragtay meeshii ugu sarraysa gaarta allah nooga dhigo marka waxa weeyaan waxyaalo badan oo adduunka gadaana oga dhacnaa jirto qadiyad ma jirto soomaaliya waa aragtay nin walba gobolkiisa waddankiisa marka ilaahay qalbigeena niyaddeena ha sukan keeno maaragtay oo maaragtay hanooga dhigo mid ilaahay sanadkan aan ku guulaysano dhinacyo badan oo maaragtay dhibaatooyin laga haysto sida maaragtay siyaasadda sida bulshada qadiyad la-aanta macnaha qofka waxaa muhiima maaragtay inuu aaminsan yahay inuu soomaaliya marka hore maaragtay kadib marka bal aan fiirino maaragtay waxyaalaha aan maaragtay mid aan ku midaysannahay maaragtay jacaylka waddanka calanka soomaalinimada wada sheekaysiga marka waxa weeyaan ilaahay kaas maaragtay qalbigeen ha sukan keena ha nooga dhigo two thousand twenty sanadkii maaragtay aan horumar waaweyn meel dhinacyo badan oo soomaaliya arrinteeda ku saabsan aan meel sare ka gaari lahayn insha allah haddii ilaahay aniga magacayga waxa weeyaan cabdirasaaq axmed cabdi ku magacdheer cabdisaaq garaar oo degan magaalada sydney waa elias cabdi cusmaan oo idinkala hadlaya magaalada sydney aad iyo aad baan u salaamaya bahda s b s somalia australia ilaahay twenty twenty sanad kheyr qaba hainooga dhigo ilaahay nabad dalkeena hainooga dhigo ilaahay dadka qulubtooda ha isjeclaysiiyo ilaahay waxaan uga baryayaa sanadkan inuu ilaahay sanadkan horumar iyo wanaag inuugu dhameeyo oo aynu ummadaha agteena ahee tartamaya aynu la tartanno aynu meel fiican ka gaadhno haddaynu joogno australia haddaynu dabadda joogno iyo haddaynu dalkiiba joognaba insha allah marka dhammaan soomaalida australia waxaan leeyahay sanad wanaagsan happy twenty twenty
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu raadiyaha s b s australia aniga magaceyga waxaa lahaa cabdullaahi maxamed sheekh cumar waxaan ku noolahay waddanka australia khaasatan magaalada melbourne alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaaha mahad iska leh sanadkii hore guul iyo barwaaqa iyo bashbashaan gaarnay tanna ilaahay subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa ina oo barwaaqo iyo bashbash ilaahay inuuna geliyo soomaaliya iyo guul inay gaarto dowladdan oo hadda oo oo shaqaynaysana ilaahay garabkeeda ha galo cadowgana ilaahay haga qabto annaka dad masaakiin aan nahay ma dulmi badnin soomaaliya saas waa fiican yihiin dad fiican waaye insha allah waxaan rajaynaa haddii ilaahay ka raali noqdo north south east office afarta jah inay walaal ilaahay ka dhigo hortiiba walaal ay ahaayeen haddana inuu ilaahay isku keeno intaas ayaan ugu baxayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhaahdaa cali maxamed faarax waxaan ku noolahay melbourne australia waxaan leeyahay dhammaan dadka soomaalida meel walba ay joogaan sanad wanaagsan oo wacan ilaa sanadkaa nooga dhiga sanad kheyr ah oo maaragtay kheyrkiisa wata sanadkii lasoo dhaafana wuxuu ahaa maaragtay mid aad iyo maaragtay aad u kheyr badan waxaa kaloo leeyahay oo halkan ka salaamaya dhammaan maaragtay familiyadeena familkeyga ku nool bath khaasatan hooyaday iyo dhammaan qaraabada iyo qof walba oo maaragtay aan saaxiibo nahay waxaa kaloo halkan maaragtay aan fursad maaragtay rabaa in aan isku siiyo xasan xasan aad waa mahadsantaa maadaama ay siisay fursaddan qaaliga maanta oona ku salaamayo bulshada weynta soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay sanad wanaagsan oo wacan ilaaha sanadkaana nooga dhigo kii kheyr wata bashbash iyo barwaaqo
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي عبد الرشيد علي أحمد وحن جوغا مقالة ملبون إن شاء الله وحن رجيني يا سنة كان إنو نوان نقضو إنو نقضو صوماليا مركي لأيغو سنة برواقة أو كينو هاقا إنو نقضي لحين نوغا ديغان رجينيا إن حسلوني أمني بالسياسة شعبك الصومالية رنتي دالن إلهي سبحانه وتعالى إنو sanadkan ooga dhigo sanad faatixo oo sanad maaragtay dadka soomaaliyeed ay baraaro iyo barwaaqo ay ay gaaraan anigana waxaan insha allah rajaynayaa sanadkan aniga iyo caruurtayda iyo familigeyga in ilaahay subxana watacaala sanad barwaaqo caafimaad iyo cibaado inuu nooga dhigo waxaa kaloon insha allahu rajaynayaa inuu wixii waxbarashada hadda aan ku jirino ilahi subxana watacaala ay sanadkan aan kusoo gabagabeeyo all the best adigana xasan adiga iyo familigaagana waxaan ku rajaynayaa barwaaqe iyo maxaan ku yidhaahdaay iyo bashbash baan ku rajaynayaa iyo caalamkana deganaansho iyo xasilooni siyaasadeed iyo mid amni ayaan rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdinaasir axmed waxaan joogaa melbourne dalka australia ex guddoomiyaha windham somali community waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed munaasabadda sanadka cusub gaar ahaan waxaan salaamayaa familkayga my wife hinda cabdi ibraahim waxay hadda ku sugan yihiin magaalada manchester ayadaiyo carruurta oo holiday aaday oo halkaas hooyadood soo booqanaya iyo iyo walaasheed marka waxaan imin rajaynayaa holiday kheyr qabta sanadka sanadkiisana waxaan idin rajaynayaa inaad ku waartaan caafimaad iyo cimri dheer all ummadda soomaaliyeed oo dhanna waa salaamayaa dhammaantood waa salaamayaa sanadka cusub la-adligiis ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu sanadkan sanadkiisa caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash lagu gaarsiiyo ilaahay waxaan ka rajaynayaa dalka soomaaliya inuu ka dhigo dal amni ah dal huyuuman ah oo ilaahay qaraxyada ka joojiyo oo ilaahay nabad iyo wanaag iyo humanity wax la yidhaahdo inay gartaan gaaladii maanta waxa waaye naf bini aadan bay seefgaraynayaan annagiioo muslimana naftay muslimkaan goynaynaa marka ilaahay hana garad siiyo wixii xaq noo ah wixii wanaag noo ah annagoo muslimna inaan naf goyno oo ku faano in aan nafta jarno maalin walba magaalooyinkeennii ay ka dhacayso waxyaabo aanan jeclaysan marka ilaahay waxaan ka baryayaa sanadkan inuu uga dhigo sanad wanaagsan oo ay gartaan bal adliist huyumanitiga muslimnimadii laga teg huyumanitigii laga teg bal adliist inaad garataan dadkaas ilaahay ilaahay inuu gara siiyo ayaan ilaahay ka baryayaa sanadka sanadkiisana ilaahay hanugu gaarsiiyo barwaaqiyo bashbash assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdinaasir بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأن سلام يا دمانتين تتكا أمد الصومالية بيركستي تشوغان يا عالم الإسلامي هردن بوا السلام يا islaam ahaan sanadka cusub lama yidhaahdo tan maadaama aynu inagu sanad cusub oo gaara leenahay in islaamka lagama dabaaldego laysumana tacsiyeeyo laysumana maaragtay laakiin waxa weeyaan maadaama waryuhu ii weydiiyey maxaad sanadkan sanadkan cusub anigu waxaan u rajaynayaa insha allahu in uu islaam dadka muslimiinta ah ee soomaalida ah ee walaalaha ah ee meesha ku wada nool inay maslaxaddooda gartaan maslaxaddooda u gartaan nolol bay raadinayaan inay nolosha kurka ka gooyaan maaha waa inay nolosha sida ay tahay u fahmaan waa inay ogaadaan inaan nina keligii isbixin karin ama gobol ha sheegto ama qabiil ha sheegto ama shaksi ha sheegtay shaksi danihiisu ay gaar u fulaan ma jiro ilaa uu dana dad kale u dhexgeliye mooyaane marka ummadda soomaaliyeed aan ahaan waxaan ugu ra- waxaan u rajaynayaa guul insha allahu eh, dowladdooda inay taageeraan in ay maaragtay wada shaqeeyaan in ay diintooda u laabtaan ay islaamnimadkooda iyo dhaqankoodii fiicnaa ee quruxda badnaa iyo dignitygoodii iyo sharaftoodii in ay dib ugu laabtaan ayaan u rajaynayaa waana ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xasan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xasan jaamac oo ku salaamaya walaal Ee, waxaan idin leenahay sanad cusub oo wanaagsan magacayga waa maxamed xuseen sheekh axmed oo ah afhayeenka ah, koonfur galbeed soomaaliya oo jooga australia ee waxaan leeyahay sanad wanaagsan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan Ee, waxaan u rajaynayaa sanadka inuu u noqdo sanadkii guusha sanadkii nabadda Ee, waxaan kalaan aan ka xumahay in aa maaragtay communitygeena soomaali community australia joogaan inaa ilmeheena gacanta midigta ku qabsano dhibaatooyinka dhalinyarada haystaan waad aragtaan aabbayaasha hooyooyinka la isu yimaado aan wax ka bedelno sannadihii hore lasoo dhaafay insha allahu waxaan rajaynaynaa eh, waxa aan haysano maalka aan haysano ama hantida aan haysano waa ilmaha marka waxaan idiin rajaynayaa in ilmahan gacanta midigta aan ku qabanno ilmihii dad kalaa naga duufsaday ilmihii annaga nalama xiriiraan ilmihii meel iskuguma keenno lacag raadis odayaasha taxiga kareen iyo uber islaamihiina waxa waaye kheerka allaha siiyo waxa waaye dhaykeerka waaba dhammaadiba waxay ku mashquulsan yihiin lama yaqaano marka insha allah waxaan idiin rajaynayaa kheyr iyo nabad marka danta ha la fiiriyo ilaahay nabad ha nooga dhigo waddankeenii soomaaliya intana nabad alla ha nooga dhigo australiaba dab ka socdaa meel walba gubanayso marka waddankeena labaad waa australia marka insha allah ilaahay nabad ha ka dhigo idinkana waxaan idiin rajaynayaa guul soomaalida dhammaan meel walba ay adduunka ka joogto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum sanad wanaagsan soomaali meel joogtaba maqshir iyo maqrib afarta adduunyo waxaanu leenahay soomaaliyee sanad wanaagsan sanad khayr qaba sanad abshir ah sanad nabad ah ilaahay waxaan ka barinaa adduunka afartiisa koone waa dhibaata ka jirta ilaahay inuu dejiyo tu- tu- tuwanti tuwanti inuu ilaahay ka dhigo s- sanad nabad ah adduunkoo dhan meel walba ilaahay nabad inuu keeno ummadoo dhan nabad hesho waddankeennana ilaahay inuu nabad iyo barwaaqo iyo bashbash iyo caafimaad inuu keeno inta jirana ilaahay caafiyo inta dhibaataysana dhibaatada ka bixiyo waxaanu rajaynaynaa sanadka kan sanad kheyr qaba oo abshira inuu noqdo soomaali israacdo gacmaha isqabsadaan walaalo noqdaan tafaaruqa ka baxaan soomaaliyoo dhan shanta soomaaliyeed ilaahay waxaan ka barinay dhibaatada iyo rafaadka iyo gaajada iyo baayida allah ka bixiyo ilaahay waxaan ka barinay maxamed siyaad barraa wuxuu dhihi jiray subax walba raadiyo muqdishow iimaanka alla idinka qaad ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadda inuu ilaahay iimaanka kusoo cesho iimaanka allah kusoo cesho soomaali iimaanka allah kusoo cesho dhiigooda inay ilaahay isu baajiyaano ayna isdilin mar dambe allah kasto waxaan halkan tacsi uga diraynaa reer meelaboon gabdhaha reer meelaboon anoo matalaya dadkii qaraxii maalintii dhoweed ku dhammaaday ilaahay waxaan ka barinay jannadii firdowsa inuu geeyo inta dhaawaca aana ilaahay u boogtiro baan ilaahay ka baryaynaa dadkay ka geeriyoodeen oo ka dhinteenna samir iyo iimaan ilaahay inuu siiyo ayaa ilaahay ka baryaynaa dadka reer meelaboon oo soomaalida ohoo joogta ama australia oo dhan joogta inay walaalo noqdaan oo isku tashi noqdaan oo gacmaha isqabsadaan oo hal meel laysugu yimaado oo la wada hadlo oo soomaaliyey dadkii soomaali nabadda u horkici lahaa aan noqonno taasaan ilaahay xasan oo ka baryaynaa boog
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho